Masjidka Rawdatul Alcilmi oo ku yaala magaalada Dhagaxbuur ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu soo gabagabeeyay khudubyo kala duwan oo uu hogaaminayo Sheekh Axmed Shukri oo ka mid ah culimada magaaladaasi. Khudubtan ayaa waxa ay isugu jiraan fiqh, xadiis, iyo balaaqo. Waxa uuna socday muddo sagaal bilood ah kaasi oo ay ka faa'iidaysteen ardayda magaalada Dhagaxbuur. Sheekh Axmed Shukri oo ka mid ah shiiqdii akhrinayay kitaabadan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay barteen ardadan.
Waxa u sarreeya ee la barto ee loo himoodo ee maaragtay muhiimadda iyo qalbiga qaalibka la maaragtay la raaciyo waa diinta waxbarashada fiqigii iyo xadiidkii iyo aalooyinkii iyo balaaqadii iyo manaaqiqdii iyo culumta carabiyada anwaacdeedii oo dhan baa meesha ku dhan oo lagu akhriyaa alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale xeray ku xamdiya nicmadaad haysataan ku xamdiya way way wada xamdisan tihiin baa la odhan karaa kulligiin waa wada xamdideen lain shakartum laasiidannakum haddii una shukri una jirin nicmadiiba mayna muuqateen aan wax siyaasad iyo wax dhoobi iyo wax midna una ku jirin calow ih ilaahay baa mahad iskale qaar ka mid ah culimmada magaalada Dhagaxbuur ayaa bogaadiyay ardada uu soo saaray shiiqa muxuu ahaa dadka mu'miniinta inuu ilaahay yana kor yeelayo dadka eelu cilmiga ee mu'miniinta ka midana in iyaga darajaad la kor yeelayo waayahay marka darajaadka maxay ku mutaysteen cilmigan ay xambaarsan yihiin ee ay gudbinayaan bay ku mutaysteen waxaa kaloo allah ku ammaanay inuu yacna dee iyaga yacna shaahid ka dhigtay iyadoo waxa loo shaahid noqonaya ama waxa laga marakacayaay uu yahay wax laga marakaco wixii ugu weynaa ama ugu muhiimsanaa oo waxaasi waa maxay ilaahay towxiidkiisa iyo yacna diinka ikhlaaskiisa weeye
xerowga markaad ahayd wax baranaysay dad aad ku jallayd baa jiro oo kugu soo rafaaday baa jira oo lama halmaamo dadka intood kugu soo jallayd weligaa waxaa ka mid ahoo kaleoo kaalma kugu leh dadkan eegi xertaa darsi u akhriyayso xerow iyo xaraf jaar midna tacalluqlaan isma taagay dad soomaalidu dhahaan xerowga haddii maaragtay jal uusan helin dee aduu raggan hadda ma wada jali kara anug maxaan ka jali karaa waa dhowr nin dad ba igu kaalmaynaya oo nin walba uu ku jalan yahay waa dadku garab haya waxa la koobi kara maaha nicminta lagu leeyay isgarabtaagga diinigu ruuxa ka maqan karo keligii ardayda baratay kutubtan ayaa waxaa la rajeynayaa inay ka mid noqdaan culimmada magaalada Dhagaxbuur